dhantiya inaad gelbiso wuu tartaa aanu kaaro ku kaaro ku karo adigoo wax gocan ciyaaraha garsooriyo siidhi waare adoonke fukaysanayn midkii guusha hantiya inaad gelbisugu tartaa aanu kaaro ku kaaro ku karo adigoo wax gocan ciyaaraha
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu maalin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan isi kastoo aad nu maqlaysa anba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha raadiyo codada qodobada aad maanta ku maqli doontaan oo waxaa ka mid noqon doona real madrid oo go-aamisay qiimaha ay ku iibinayso james rodrigas iyo kooxda ay ka iibinayso fasante cambany oo difaacay macalin beeb khadiola goorsooryaal daayar ah oo siminaar loogu furay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kooxaha ugu waaweyn ingiriiska oo ku loolamaya saxiixa dani alfes qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan saacaho barnaamijka wada ku jira anigoo calinaji ibrahim qara tulman ayaa barnaamijka halkan si toosan kala socodsiinaya oo mar kaliya barnaamijka ciyaaraha raadiyo cibaado
gogaageeyoy gibliya farax gaclow cigale guryuhu nabad
oraah guuna aan ku garan siiye garaadka fayahow qofkuu galaba ahobaalow ahobaalow garoonku badgaagii ciyaareede ahobaalow ahobaalow goobtii tartan guushu raacdaayo
maalin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan isi kastoo aad noo maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha raadiyo cadada siddeetan iyo siddeed dhibco shan megaartis ayaad dhegaysanaysan qodobka ugu horreeya barnaamijka ayna ku soo qaadanayna wuxuu noqonaya kooxaha ugu waaweyn ama ugu tunka weyn ingiriiska ah ayaa kulan adaga kula loolamaya ku beeratamaya difaaca kooxda kubadda cagta juventus dalkaasi talyaaniga kooxda kubadda cagta barcelona soo maray ninka lagu magacaabo dani alves dani alves ayaa xil ciyaareedka cajiib leha kusoo bandhigay kooxda juventus ee arigaasi talyaaniga isagoona xigaagii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta ee catalones ka dhisan ee barcelona suuqa xorta kaga soo tegay wargeyska sport ayaa baahiyay in saaka in kooxaha manchester city chelsea manchester united ay loolan adag kula kulmi doonaan xidigaane si xidigaane ay u keenaan carigaasi ingiriiska xil ciyaareedka soo socda qandaraaska dani alves ee kooxda kubadda cagta juventus iyo garoonka juventus arena ayaa ku harsan hal xil ciyaareed waxaana macquul tahay in xidigaane uu kooxdiisa ku faraxsan yahay islamarkaasna uu xidigaane bandhiga cajiibka kusoo bandhigaya koobka dalkaasi talyaaniga laga dheela uu xidigaan yahay mid cilqabad ku leh islamarkaasna ay macquul tahay inuu usoo wareego xil ciyaareedkan barclays premier leaga kooxaha kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea oo macali antonio conte maamulaha ayaa waxay doonayaan in xidigaane ay keenaan xulka qaranka brazil u dhashay islamarkaasna rogcadaga qodobkeena kale dhegeystayaal barnaamijka aynu kusoo qaadanayna wuxuu noqonayaa kooxda kubadda cagta ee maragwaska real madrid ayaa go-aamisay inay iska iibiso kabtanka xulka qaranka colombiya james rodrigas kaas oo ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta monaco sanadkii labada kun toban iyo afarkii wargeyska sky sport ayaa ka faallooda arrimaha horyaalka spain ayaa sheegaya in real madrid ay iibinayso james rodrigas islamarkaasna ay ku iibinayso lacagtii horeyba kula soo reegtay lixdan milyan oo euro manchester united ayaa ah kooxda ugu dhow siixa james rodrigas sida uu sheegay wariyaha sky sport ee clicia ninka lagu magacaabo juventus kooxda kubadda cagta chelsea ayaa si fiican u raadanaya xidigan xulka qaranka colombia kooxaha qaar ayaa ka walwalsan laacibkan si uu joogtada ah islamarkaasna aan joogtada booska joogtada ka helin garoonka santiga barnambo ee kooxda kubadda cagta real madrid ay ku dhasho
gibliya farax gaclow cigale guryuhu nabad
garansiiye
maalin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobkeena kale ee barnaamijkeena kusoo qaadanayna wuxuu noqonaya haddii ay nagno horyaalka soomaaliya hotel saxaafi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maantay ka furmay siminaar heerkiisu sarreeya kaasi oo sare lagu qaadayo tayada garsoorayaasha soomaaliyeed siminaarkan ayaa waxa uu bixinaya cali siciid oo ah madaxa warsaxa waa warfaxa waxbarashada ee xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ahna macalin ka tirsan fifa waxaa goobta lagu jeediyey khudbado kala duwan oo lagu dhiira gelinayo garsoorayaasha da'da yar ee soomaaliyeed kuwaasi oo iyagu herar kala duwan ka qabta horyaalkeena soomaaliya cusmaan jaamac diraac oo ka mid ah guddoomiyaha guddiga garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in tayada garsoorayaasha soomaaliyeed ee hadda joogaha magaalada muqdisho iyo kuwa meesha ku sugan bay yihiin kuwa wanaagsan islamarkaasna hadda la doonayo in tayadooda kor lasii qado macalimiinta siminaarka fidinaya ayaa iyaguna sheegay in ay tahay midaani mid lagu faano islamarkaasna hadda ay soo wanaagsanayso tayada garsoorayaasha soomaaliyeed
geesiyaasha guusha keeno qodobkeena kale dhegeystayaal barnaamijkaana kusoo qaadanayna waxuu noqonayaa kooxda waa kabtanka kooxda kubadda cagta manchester city fasanta company ayaa difaacay tababarihiisa beebka dielo xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyey ku qaadanaya ingiriiska fasanta company ayaa sheegay inuusan weligiisi arkin tababare leh tayada macalin beeb gadiel oo kale waxaa unta ku daray inay isku caadi tahay inaadan ku guulaysan wax kooba xilli ciyaareedkeega ugu horreeyay ee ingiriiska aad timaado waxaad joogtaa koox adag laakiinse horyaalka aad ka dheliysa ayaa ah mid adag ayuu sii raaciyay fasanta company noloshayda ma arkin mid la mid ah tayada uu leeyahay macalin beeb gadiola waxaan ku rumaysanahay inuu taasi tahay mid annagana farxad gelinaysa laakiin waxaa jira dad dhaliilaya ayuu sii raaciyay ninka lagu magacaabo fasanta company xidiga xulka qaranka beljamka iyo kooxda kubadda cagta manchester city fasanta company mar nasiibkiisa ama wax laga weydiiyey wakhtiga uu ku qaadanayo kooxda kubadda cagta manchester city ee gobolka manchester dalkaasi ingiriiska ayaa sii raaciyay inay tahay mid uu ku faraxsan yahay islamarkaasna uu wakhti badan la qaadanayo kooxda kubadda cagta citizens lagu magacaabo qodobkeena kale dhegeystayaal barnaamijkeena kusoo qaadanayna wuxuu noqonayaa cristiano ronaldo ayaa laga reebay safka real madrid caawa wajihi doona kooxda granada kulan muhiim u ah kooxda kubadda cagta horyaalka ingir waa horyaalka laligaha dalkaasi sbain dheesha ee macalinta brasilanadi suudani u maamule ee real madrid ama cadcadka loo yaqaano sanadii suudani ayaa go-aansaday inuuna siiyo xidigiisa qaabka ciyaareedka wanaagsan kusoo bandhigaya horyaalka laligaha dalkaasi sbain ee christiano ronaldo ronaldo ayaa sidoo kale hal jaalle u jira inuu ganaaxa ku sego kulanka waa shantii kulan ama shan kulan oo uu xilli ciyaareedkan qaatay jaalaha xidiga xulka qaranka burtuqiiska laacabkani ayaa isagu waxa uu yahay mid tayo wanaagsan kule kubadda cagta islamarkaasna kooxda kubadda cagta real madrid ay tahay mid haliyey u ah laakiin xidigani waxaa tababare sanadii suudani go'aansaday inuusan marnaba kulankani oo kooxda kubadda cagta maringoweska muhiim u ah uusan kusoo darin safka hore ee wajahaya kooxda kubadda cagta garanaad cawa
googa geeyoy gibliye farax gaclow cigale guryuhu nabad
oraah guuna aan ku garansiiye garaad kafayo how qofkuu galaba ahobaalow ahobaalow garoonku badgaagii ciyaareede ahobaalow ahobaalow goobtii tartan guuju raacdaayo ahobaalow ahobaalow galsoorkuna koob guddoonshaaye
maalin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ise kastoo aad noo maqlaysaan barnaamijka sboortiga radio cdada sideetan sideed dhibcshan megaartis iyo dhegaysanaysan qeybihii dhexna barnaamijka ayaanu ku guda jiraan dhegaystayaal qodobkeena kale ee barnaamijkaana kusoo qaadanayna wuxuu noqonayaa xulka qaranka sbain ayaa ku guuleystay koobka qaaradda waa qaramada qaaradda yurub ee dhalinyarada toban iyo toddoba sano jirada ka hooseeya waxayna dhinacooda dhulka dhigeen xulka qaranka da-da yar ee england wiilalka- wiilasha beddelka u ah xulka qaranka ama xulka qaranka england marka laga soo tago kuwa weyne ee da-doodu gaarayso toban iyo toddoba sano jirada ayaa iyagu waxa ay wacdara kusoo bandhigeen koobkii lagu furay ama lagu soo afjaray wadanka croatia si kastaba aidan brilow ninka lagu magacaabo iyo ninka lagu magacaabo nacho denis ayaa iyagu xulka qaranka lagu magacaabo england waxa ay laba gool ka dhaliyeen ninka lagu magacaabo radian brester ayaana iyagu isna laba gool xulka qaranka england u dhaliyay ugu dambeystina waxaa qaaday koobka xulka lagu magacaabo spain qodobkeena kale dhegeystayaal aynu barnaamijka kusoo qaadanayna waxuu noqonaya haddii ay nagno horgeysyada iyo waxyaaba ee qaranka tottenham hotspur ayaa ku quldaranaysaa ama ay doonaysaa labaatan iyo shan milyan oo pound inay dib ugula soo wareegto labaatan iyo toddoba sano jirka reer iceland ee ninka lagu magacaabo jefia singson kaas oo kooxda kubadda cagta suwan city xil ciyaareedkii labada kun toban iyo afartii kusoo biray macalin beeb qaadiyoolah ayaa qorsheynaya in siddeetan milyan oo ban uu kula soo wareego wenal- waa ninka lagu magacaabo william carvalho kaas oo labaatan iyo shan sano jir ah iyo ninka lagu magacaabo galson martines oo laba iyo labaatan sano jir ah kuwaasoo ay ku wada tirsan yihiin xulka qaranka portugal dasan ayaana arrintaas qortay macalinka maca- kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo tottenham hotspur mario pochettino ayaa aaminsan in singson uu yahay midka bedel wanaagsan oo ah ninka lagu magacaabo Bar- ros barkley kaas oo kooxda kubadda cagta everton konton milyan ugu biray xil ciyaareedka lasoo dhaafay dhali mir ayaa arrintaas qortay waryahanka leon alexander alkaseta kaas oo labaatan iyo shan sano jir ah ayay xaqiijisay inuu ka tegayo kooxdiisa xil ciyaareedka soo dha socda waxaana doonaya kooxaha ingiriiska ka dhisan kooxda kubadda cagta manchester united ayaa iyadu dooneysa in antonio grisman iyo alexander lakasetka waa alexander lakaseta ay midkood la soo wareegto macalin joseh mrani ayaa doonaya inuu mar kale la midoobo kubadda burburyaha chelsea ninka lagu magacaabo nimaniyo matij kaas oo labaatan iyo sideed sano jir ah manchester united evens ayaa arrintaas qortay antonio conte ayaa doonaya inuu bartilmaameedkiisa koowaad ka dhigto sanchez oo labaatan iyo sideed sano jir ah iyadoo arsenal ay isku diyaarinayso inay ogolaato xidiga reer chile inuu dhammaysto qandaraaska ku dhacaya ama ka dhacaya intuu ka dhacayo garoonka lagu magacaabo flymaratis kooxda kubadda cagta lagu magacaabo manchester city ayaa dayarkeeda jabriel jesus oo labaatan sano jir ah waxay ku codsatay inuu kusii joogo kooxda ilaa uu gaarayo da-diisu labaatan iyo sideed sano jir xidiga xulka qaranka argentina ninka lagu magacaabo sergio kun aguera ayaa doonaya inuu kooxdaas kaga hayaamo maadaama looga tuturan yahay booska weerarka kooxda kubadda cagta citizens aabaha neymar ayaa kula taliyay wiilkiisa labaatan iyo shan sano jirka ah ee lagu magacaabo neymar j r in uu ku biro kooxda kubadda cagta lagu magacaabo manchester united islamarkaasna uu kaga tago ka tago kooxda kubadda cagta ee catalones ka dhisan ee barcelona manchester city ayaa diyaar u ah in manchester united ay kula xifaaltanto loolanka saxiixa goolaliyaha benfica ninka lagu magacaabo edison oo labaatan iyo saddex sano jira gareth bale ayaa maamulka real madrid u sheegay inay lasoo seexdaan labaatan iyo toddoba sano jirka waa labaatan iyo to- toban iyo toddoba sano jirka liverpool ee qaranka wales ninka lagu magacaabo bidwond kaas oo kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkana kusoo biray
googa geeyoy gibliya farax gaclow cigale guryuhu nabad
orah guuna aan ku garansiiye garaad kafayo how qofkuu galaba ahoobalow ahoobalow garoonku badgaagii ciyaareede ahoobalow ahoobalow goobtii tartan guushu raacdaayo ahoobalow ahoobalow galsoorkuna koob gudooshaaye
gucliyo shuud goysmo iyo baas difaac guura weerarkana gala giraandhexa baalle iyo gees goldhaliyaasha baaqa geesmarin bartaanka bandkayfan oo adag kubadi ka gudbaynin goornaba macallin garashiyo garaad wacan guddoomiye guula idin sii kucliyo shuud goysmo iyo baas difaac guura weerarkana gala giraandhexa baalle iyo gees goldhaliyaan shabaaqa gees marin bartaanka bandkayfan oo adag kubadi ka gudbaynin goornaba macallin garashiyo garaad wacan guddoomiye guula idin sii
geesiyaasha guusha keenow jarab gudoomo koobka geeya geeya geeya
maalin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobkeena ugu dambeeya barnaamijkan kusoo qaadanayna waxuu noqonayaa halyeyga hore ee xulka qaranka colombiya ninka lagu magacaabo fronta abestra ayaa aada u weeraray kooxda kubadda cagta real madrid iyo tobara zenadi susane isagoona ku dhaleeceeyey in xidiga xulka qaranka colombiya james rodriguez aysan dheelsiin booska lagu talagalay waxa uu sheegay in xidiga xulka qaranka colombiya uu yahay mid tayo wanaagsan ku leh booska weerarka dhexe isla markaasna uu ku wanaagsan yahay booskaasi kooxda kubadda cagta real madridna aysan dheelsiin bool- booskiisa xidigaasi waxa uu sheegay in xidigaani uu yahay mid tayo sare leh isla markaasna u qalmo in uu weerarka tobara sanadi sudan u hogaamiyo isla markaasna aysan dhicin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madridna taas aysan beddelkeeda ka dhigtay in ay safto xidiga xulka qaranka lagu magacaabo sbain francisco isco booskiisa ay geliso guud ahaan intaas ayaan jeclahay dhegeystayaal barnaamijka sportigaana kusoo gabagabaya barnaamijka anigoo cali jibran qara tulmanaya halkaan si toosana kala socodsiina intaa barnaamijka mid lamida kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
googaageeyoy gibliya farax gaclow